bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal hamiinbeydha ka dhowaada qodobada warkeen hamiinimo idaacadda warsan sinhayta wafdu soo gaamiyay wakiilka qaramada midoodan qaabilsan arrimo soomaali majalka tagayoy bageeka deeri magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya dowladda soomaali oo baaqan dartida dadkii ku barakayay gaalkacya doorashadii wanka hoose hirshabeelle oo si ku meelgaara langrooje hogaamiganka sare ee maxkamadda gobolka banaadir oo shaqada lagu rooje amisom way baya sheegdeen intii dilili dagaalyahan oo ku tirsan shabaaba jubbalandna way baya dignigan dartay hay-ado samafalka guddoomiga gobolka hiiraan oo baaqan dari dowladda soomaaliya akhbaaraadka banaanka dhagunsadayaal waybaa ku mid ah cabajoojin kooban oo lagu shaaci yemen mudaharaadyo kudhii kalalambuura iyo weliba habaal wadareedada ku heli meel ka dhow magaalada moosila
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
hamiin fayla dhugunsadayaal markale hamiinnimo sabta oo xadnaha galahayta taarigdan iyo ka eedanta tumi sagaalka bilo nofembar sanadka lamada kun tumi litaana soo bahayana qodobadii warkan hamiinnimo adana ka dhawaada yoogi oofesanga wafduusu hogaamiyay wakiilka qaramada midoobeen qaabilsan arrimo soomaali major kitan iyo waybausgeeka hadeelay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya warkaas iyo doorashadii geeka kudhiidi magaalada baydhabo ay baninhaye waryagana muxudiin xasan maxamed xusne baydhabo oo weli ay ka soconayso doorashada aqalka hoose islamarkaana tan iyo intii doorashada ay ka bilaabatay ay kuraasta ku soo baxeen ilaa shan iyo labaatan mudane ayaa waxaa jira cabasho ay muujinayaan beelaha qaar oo ay dhaliileen qaabka ergada iyo musharaxiinta loo qabanayo iyadoo taas ay taagan tahay ayaa waxaa maanta xarunta koonfur galbeed booqasho ku yimi wafdi uu hogaaminayay wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya cadaalad darrada ay tirsanayaan beelaha kuraastooda taalla koonfur galbeed ayaa waxaa inta badan loo jeedinayaa malaaqyada guddiga doorashada iyo kan xalinta khilaafaadka u xilsaaran dadka qaar ayaa intii doorashada ay socotay waxa ay la kulmeen xarig iyo dhibaatooyin kale oo ay sheegayaan in lagula kacay sida ay ku waramayaan qaar ka mid a odayaasha beelaha way abadaane cadaalad daro oo wiilasheeba ankadheena iyanay dhiiri may la fadaay ini halaanimo an qiibsano yaa fadaani walaalkana may soobiyay dolon oo ba'adii abadey abadi aa soobay meel dhan warqadjeeni haddaa guddiga khilaafadka warqadaa injeeni dhammaanteed wasiirka injeeni waa injeeni dadka tolka usuquqogoodiina ma jiraan hataa xagga walbarashada xagga caafimaadka xagga aad maaragna adan baaxda wal usuquqogode hadda qogodi ma la arqo ninkaas manaka kalsoonimi wara aardiis haddana nook dhaadi jagadaasa jabowna ka kalsoonini ma jira caalamka ma inshaadane ini kursigaas banawyo laakiin maynani suubiya ini oonayto mabaxada la kortaag nana caro ciidamo iritinine dhako nana qobada nana hiro laankii una oonayto musharaxaayine la caro inta maka dhalan meeliha ka bahi laankii abduubka san ni suubi laanki oonayto oonayto gudoomaha ay walaasayto ni suubi iyadoo arrintan ay jirto ayaa waxaa guddiga xalinta khilaafaadka doorashada u xil saaran ay wadaan qaabilidda dadka eedaha tirsanaya maxamed aamiin waa guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka ee madaxa bannaan ee dhanka koonfur galbeed u xil saaran cabashadu way badanta asalka waxaa waaye horta ergo baa laisku haystaa oo dee murashaxiintii iyo nabadoonadii iyo qaar waxay dacweynayaan odayaasha dhaqanka ay leeyihiin lamaysan soo tashanin samadoonadii iyo nabadoonadii jifooyinka lamaysan soo tashanin iyo annaga jif ahaan tiradii ergadaan lahayn oo nagala badsaday cabashadu asalku meeshay ka timaadaa dadka ugu badanna waxaa waa dhinaca ergada waxa laysku haysto oo laleeyahay hal dhinac ay u bateen oday dhaqankii hal nin oo murashaha ama guruub iyo gacanta ugu jira waxbay isla wadaan arrimaha noocaas waaye waxa asalka ka ah markii dadku soo dacwoodaa nidaamkii maxkamadaha caadiga la mari jiro kale ama garsoorka waa taqiinoo kale dadka in laysugu yimaado layshor keeno wada hadlaan hoos hor fadhiistaan madaxweynaha dowladda koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo maanta madaxtooyada ku qaabilay wafdi hogaaminaya wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa lagala hadlay in doorashada cadaalad dare laga ilaaliyo balse kulankooda kadib ayaa waxaa madaxweyne shariif xasan sheekh aadan uu soo hadal qaaday cabashada ay muujinayaan beelaha qaar doorashada ka socota koonfur galbeed waa doorasho transparency ah bani aadanka oo dhanna lama qancin karo laakiin inta badan in la qanciyo anaga inta badan in la qanciyaan ku dadaalayna dadku dadaa jiro wixii ayaga rabeen keliya u arka inay xaq u yahay laakiin waxa ayaga rabeen xaqa maaha xaqa siduu yahay xaqa ah in la isdoorto sanduuq la dhigo konton iyo koowaas meesha u bataana la qaato anaga taasaan ka shaqaynaynaa waan u sharaxnay runtii marka waxaan rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa dowladnimo wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya michael kiftin ayaa dhankiisa sheegay in doorashada ka socota koonfur galbeed loo baahan yahay in la dedejiyo islamarkaana xubnaha la dooranayo ay noqdaan shakhsiyaad daacad u ah dalka iyo shacabka soomaaliyeed lower house electoral process taking place. I was delighted to be able to witness uh, an election uh, this morning. Hani Mohammed Aden won the seat in a women only competition, and I was struck by how orderly uh, and organized the electoral process was.
doorashada wejigii labaad oo weli ka socota magaalada baydhabo ayaa xubnaha kuraasta ku soo baxay maanta waxaa ka mid ah hani maxamed aadan oo ku guulaysatay lix iyo labaatan cod iyadoo weli kuraasta taala koonfur galbeed ay yihiin sagaal iyo lixdan oo weli aan farka qodnayn waxaa aad ugu faraxsanahay ergada i dooratay sidoo kale waxaa usoo aad usoo mahadcelinayaa ee martida kale ay inoola joogto ee Michael Keaton uu ka mid yahay I'm saying you very proud you to meet uh, to take us a participation for this uh, meeting thank you for your participation for gender balance and welcome and sidoo kale waxaa aad ugu mahadcelinayaa dhalinyaradii ee nagala qayb qaadatay een waxaan rajeynayaa waqti inta ka badan inaan isla qaadan doono waqtigana aad uu- uu- uu noogu yaryahay waa inoo mar kaleeto aad u mahadsantihiin ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarka ayaan ka baaqay dadkii ku barakacay dagaaladii ku dhiiggaalkacya antiyoreedan ka nagadan magaalada ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid io sheegay intii la roojiyo colaadii ku tegnay dagaalkacya siduusi sheegahay waanuusa sheegin disha abgalangu ku baahanya antiyoreedan ka nagadan magaaladiyo hoyba uusa sheegaya xukuumadda soomaaliya intii geegka ka guulaysatay intii magaalada gaalkacyo laku saara ciidanka iskoor fadhi ee dagaalka ku andhexeeya wayba uusa sheegay intii shacabka ku shal nool deegaanada galmudug iyo puntland iyo oyinhana walaale islamarkaadni oo aan fay lahayn anti markaleedlaka kor dagaalama waa ku ra-iisul wasaaraha dowlada federaalk soomaaliya oo arrimahaas ku hadale ayaa laga shaqaynaya nabadiina insha allah wixii dhamaystira waa la dhamaystiraya dadka inay soo noqdaan guryahooda ku soo noqdaan insha allah ciidankana si buuxda magaaladan dhul looga qaadi doono insha allah waxaan rajaynaynaa maanta inay runtii u noqoto tallaabo keenta xal waara waan mar dambeeta soo noqon dad ehela weeye dad walaalaa weeye waxay ahayd ayaan daro in intaa la soo gaaro insha allah waxaan uga mahadcelinayaa labada madaxweyne runtii kaalinta ay ka qaateen arrintan ciidanka kala qaadkeeda iyo xabad joojinta iyo intaba marka waxaan rabaa inaan ayagana hadal siiyo ummadda reer gaalkaceen aan u baaqo inay dib u soo noqdaan magaalada waa nabad waxaana rajaynayaa haddii la yidhaahdo markayda intaan aan ka gudubno tii aan u gudubno xal waara sida meeshaan looga keeni lahaa marka soo dhowaada xafladii oo ku dhalin jibiyayan ardaytiridiyo deerasa tumilama qof oo ayniska jareen reegyahan raabkunku dhiidii hoolka daarta alkhaliil abelidkun baydhabo xafladaas yaa maybaha ku qayb galay culmo ciidan fara badan oo waana shalhaayaan macalimiinta madarasayaalka shalay madarasatu daaha madarasatu daarulqura madarasatu abu cubayda macmuur almacrif iyo daarudaha ardayda la guddoonsiyay shahaadada yahaayaan haanu habaradan xifdiyowka qur'aanka kariimka oo waana ha ku baxeen madarasatu daarulqura waa ku sheekh xuseen oo ee macalinka madarasatu abu cubayda oo ku hadalo xafladaas أجيالي هرم مدتكي كان هرم مدى قرآن كدمايان كبعد يام مين بهجرنا هرمنا إلى تضرب سن سيس سن يأيدو جوك مقنا جران ساس ولا برد جران قرآن كي ساس شديد استعم مراي إلهي مه كقوبي أما فضعه وقتها كان أضوي دروب فرصة قبت أني أضو قرآن كبرد قرت إن شاء الله تعالى قرآن كاسة أني هو جلسار eeda xafladda qur-aankana eeda aan barakaysanta mayla ku yaaba galabtun meel badan aan fadhe lan fadhi laakiin may kumadata qur-aanka lan fadheeda tanka barakaysan yaa kumadata ilaahay may ku tugana subxaana wa tacaala ani ajarnoosi fadhigan kan ah ogsantiin usayd ibn xudayr hamiin usoo qur-aan akhriyaw yaa mah firisa meelan tirinay ana goonno meelan jifi isu dhalay yaxye laraw gadaal dam maaragay fariski ho boodbodo fariski madi isu boodbodo aragi shaki gadaal damba ma aragay he korbohday mugdaha gale saxaaba aragay daruuraha gale gadaal damba nogyaga qaaday mankaa jiifaday xeraabtii nabilaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam yaan seeday in sheegay arrintaan sharayi markaasa meeray he nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadkii mayle raay ahlullaahi laka sifeeyey iku sii wanaagsan alla siin kaweela juhdiga juhdiga jara maamulka macadka dadkii juhdiga sabiyo dhan mahad siiyin ma eragaaya hanraabbadan oo fidhiyaan hanraabta naftiyo lakuyaaba dadakharuji inta ka jaraan yo naftiyo yeelanaha lankii mayle raay bilaamayta walbara lan umut walbarya la too'iye لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وقال تعالى وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين الحمد لله ثم الحمد لله إد يانك فرح سنة حفلدان إيو دذالك بدن لا حول لنا ولا قوة معناها دذال أنك شاني معاه إله يعني إلهامي معناها مدة تقريبا آه، سنة استدح بلود عمل يا عشر كان دراري دوسقان markii horena insha allah meel ku cilaamiyey masaajid aljaamica lagu cilaami taasa markii dambe ku dhaalacni dugsigii sidee ka bilaawni alxamdulilah hadda mayba waa markan insha allah dad oo may jare dad hadda hadda hadhowni jaran dad hadda dhammaysada hadda tumun qof waaye saasaato mayba kaloo meelo ku hadlay sheekh xasan ibraahim cali oo ee imaamka masaajidka jaamaca eena macalinka madarasatu daarulqura الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ولا ليال إذا كفرح سنة إني أنا هي سنة كيف قال برنامج كان أما كيلون أو حفلة دون قلن جبينتا دad ilaahay kitaab sheegay dhammaay hortaba uma alif wax maalin aan ku bilaawna dad walgordaaya ninkooyan dadkii walgordaaya le walaayarka toosani ee dadkii hambilahayan oo ka xag badan ee walaayara ka toosani ardaydaas qalanjibintiyo iyagee kantuun roona farxad iyo ini una lag iibsana waalidiintii iyo ardadii culimaadii iyo maamulayaasha madaarista iyo iskuullada ee maamulayaal dhowr ay haddanta ninkoona roogaan dhammaantiin meelana jazaakum allahu khayran waqtiin qaaliga ee gee kala jimaaday ay hanasada lahayteen idinka qoyteen waxana siideen ilaahay miisaanka xasanaadka siin ka daryeelena intaas ku dib waqtiga ciidan koobanyi howlbadan kalena weliba ninsa dhimanta ina sii dhadheerayo mafadow mahadnagaas iyo shukrigaas gabdho iyo maylana mahadnagaas anta dhan ha ku koobado fade معدك دار القرآن للقراءات العشر المتواترة وتحفيظ القرآن صلاة تبارك أنت كده بيكار جايتان مجالس اللي مجالس من ما يبي الله وضي أما لس أري حلقة من جامعة تم إلا بعض لما كنتم إلا بعض مثلا ضماي حلقة صبها يديني ولكدب كل فيرس شيء والبرن لك جري ميل عصاصي مركا بالسيدة sanadka tumo iyo shanta oo waafaqsan bili tumiyo afar tumi oo bili tumiyo koowaad labada kun afar boqol soddon iyo liti dadkinkooda ayuu asharka la sii dadkaas ahaaya marka ciidanka faraxsanayniyon hoy dadkaas hadda geeka dhammaaya mudulan biloodka hore dhammaaya intaas lama gaabangaabi iyo xawaalkale iyo imtixaanaad iyo wala ka mashquulsanaynay marka ciidanka faraasana dadkii waalidka ahay iyo dadkii kale usiib iswedi juhdiga iyo dadaalka dheeraadka iyo biyen jazaakum allahu khayran ciidanka maasantiin saasaa leenaha shalay weyba suurtagala intii la shal qaaday ciidankii iska horfadhi magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug gureed dadaaliyo sameeyeen guddigii kushal dareeren maamulada puntland iyo galmudug iyo mas-uuliyiin uu soo horkahayay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ali jarmaarke warar dheeraad ee uu ku bahay doorashada manka hoose maamulka hirshabelle oo xalay shaqaaqa iyo kudhidii hoolka doorashada iyo sababta antiga geeg reedland dhaka doorashada waraaqubahii guddiga doorashooyinka heer federaal yalla ka sheegin tireedlan dhege doorashada mango hoose ee maamulka hirshabeelle ilaa amar damba magaalada jowhar wey baa ku dareera kulamo sharduban oo yoweel dhadahayaan guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed iyo xubno xalay shaqaaqada meelaska dhexmari kulamadaas yee lafadaha intila ka dhameeyay dagaalka xalay kudhiig meela doorashada ku dareertay ee magaalada jowhar weybana guddiga la filay intiyo saaran go-aanka arrintaas la xiriirta walyaabo la filo intilaa ku saarayo kumidayin ciidamada amisom ee ku dareeran dalka burundi inti la ka wareejiyay xarunta doorashada ku dareerta ee magaalada jowhar warar kale oo abahaya weybay sheegaan inti la ku yaabantay wasiirka dhalinyarada lagu saara doorashada walow weli si toosan naninghayn dhabta go-aanka reerdanka dhexi doorashada manka hooseeya akubahii guddiga doorashada ee heer federaal way baanaayo sugahayna go-aanka guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed rasaastii xalay ku dheeday xarunta doorashada magaalada jowhar iyo wayba qalqalgeliday shacabka ka nool magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ciidamada midowda afrika ee amisom yalaa sheegaa intii askar ku tirsan shabaab iyo ka dilan duleedka magaalada kismaayo kureed dagaal dhexmari amisom iyo shabaabba qoraal akubahii taliska amisom yaala ka sheegay inti weerarka hoose ku dhici deegaanka buulogaduud oo qiyaastay soddon iyo shan kilomitir anjar magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose afhayeenka ciidamada amisom oo la hadlay wakaalada wararka iyo sheegay intii ciidamada amisom iyo haan dowladda bayos iyo isgarabsa in la wareegay gaanku haynta deegaankaasa afhayeenka un hadalay amisom yeesaasoo kale boos sheegay inti li kumida dagaalyahanada shabaab intiyo ka dilan weerarka ku dhihi deegaanka buulogaduuda al-shabaab weli ku hadalna sheegitaanka ciidamada midowda afrika ka ee degaantiyo dilan ku dhawaad li dagaalyahana oo ku tirsan shabaaba gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ibraahim iidle salayfaan yeegyeeka shaqada kurooji gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir warqad xakubadii cafeyska gudoomiyaha maxkamadda sareyawey baa shaqada langu kuroojiyey waana muddo lan sheegna gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir xaashi cilmi nuura horaalka ayee saasoo kale lanka sheegna sababo shaqada lan kuroojiyey gudoomiyagii maxkamadda gobolka banaadir xaashi cilmi nuur iyo xilka gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir lag magacaaway biliilihaad ee sanadkii lamada kuntumiyo lamada xilligii dowladda kumeel gaarka ee uusa madaxweyneha ku hayay shariif sheekh axmed hay-adda garsoorka ee dalka yalla ka eeday intii musuq maasuq iwal isdabamarin iyo ka samaytay weybana dhowaan madaxda dowladda iyo ballan qaadan antii wal ku bedelowaya samay doonta maamulka jubbaland yay sheegaan antiyo aqoonsiga iyo kunanagada doonaan hay-adda gargaarka ee ku howlgalaasa deegaanada maamulka jubbaland haddii yawalan ku qabana dadka laakanagahay xero qaxootiga dhadhaab ee ka sugan deegaanada maamulka jubbaland wasiirka wasaaradda arrimo guda maamulka jubbaland maxamed warsamo daraawiish oo la hadalay warbaahintii sheegintay hay-adda gargaarka iyo walba unku aneen qobana bulshada ka nool deegaanada maamulka jubbaland wasiirkii sheegintii qoondadii dowladda caalamka iyo inka talagali deegaanada maamulka jubbaland intii gacanta langeli dhalinyaruusa sheegintii oo mada ku iyin hay-ada an hoos kooyana maamulka jubbaland wasiirka iyo kahanjabintiyo tallaabo ku qaada doonaan hay-ado gargaarka haddii waliyanka talagali dadka barakacyaalka iyo ansiina meelo warkaasiin ku kooyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhugoonsadayaala madaxweynaha la dooraday ee maraykanka donald trump iyo ogolaada intii uu sabiyow labaatan ishan milyan oo dollar si xallunku deerisa dekiis oo langhaysada siduuse sheegahay heer ilaaliga guud ee new york waybaa kiisas ah ka oogay ardayda kada jartay jaamacadda trump ahaana soo ka doodeen inti tumanaan kun oo dollar lonku qaada isdiiwaangelinta kuliyadda ku tirsan jaamacaddaas ooy on la hayeen warqaado aqoonsiga xulafada uso horkaha u sacuudiga ee qaybtuka ee dagaalka yemen yeesha ay xabad joojin afartii siyo saacadood eh oo dhaqangalaasa waqtiga dhexe ee owka waybayo sheegananti xabad joojinta la kordhi doona haddii cusiyiinta iyo dagaalka roojaan islamarkaasna iyo gargaar bani aadamna ma ogolaadaan deegaanada iyo tale iyo ku taliyayaan in ku badan toban kun oo qof iyo ka dhamatay dagaalka sokeeye ee dalkaas ku dareera labaatankii bilood ee la dhaafay xotiyiinta iyo weli in ku hadalna xabad joojinta la shaaciy weybaniyo hore in burburiyana dhowr xabad joojin oo hore landeere xokayaga arrimo banaanka maraykanka john keriya maalmo ku horsheegintay xulafada iyo xuutiyiintaba iyo isla meel dhigeen anti colaadala rooje balse dowlada caalamka aqoonsan aqoonsanta ee uu soo gaamiyo madaxweyne cabdirabu mansuur haadiya diiday xabajoojinta way baneeyo kacandooda hayna antiyo kula talana arrintaasa kumanaan qof iyo wayba yohan iska baheena jidadka waweyn ee caasimada dalka malaasi kalalambuur way baneeyo dalbada in antiu sixilka ku dega ra-iisul wasaaraha dalkaas oo la ka-eday intuusa kalug lahay fadeexooyin waweyn oo musuq maasuqee ra-iisul wasaaraha iyo been intuusa walqalad ee aan samayna balse kooxda an ololaya suquul aadanaga iyo waybayo sheegana antiyo dhaliilsinin ra-iisul wasaaraha banaanbaxga ooyo horka hayeen dad andhadhaqaaqow dimuquraadiyada oyo booliiskan la hadalna iyo waybaayo dhammaan banaanbaxyadaas iyo hireena jidadka qaar ee kolalambura warkii isinkula dareertan dhugunsidayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo hamiidhamaadan intan inkeeg inta warkankan lamid ereedinku kulmaana sidaas iyo nabadgelyo